dowladda kenya ayaa walaa xoogan ka muujinaysa masiirka sagaal iyo labaatan ruux oo kenyan ah kuwaasoo laafduubtay intii ay socdeen rabshadii dhowaan ka dhacay dalkaas ee looga soo horjeeday xukuumadda nairobi guddi taabaxsan dowladda kenya oo ka shaqeeya waxaa loogu yeedhay xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in weli nolol iyo geri toona lagu laayay sagaal iyo labaatan ruux oo laafduubtay wixii ka dambeeyey kacdunadii ka dhacay dalka kenya baaritaano ay sameeyeen ayaynu ku sheegayna ku ogaadeen in qolyo hubaysno aan la garanaynay ka dambeeyeen afduubka dadka shakhsiyaadka la qafaasha ayaana ah kuwa sida weyn uga soo horjeediyay xukuumadda nairobi saddexdii bilood ee lasoo dhaaf ayuu sidoo kale guddigu sheegay in la afduubtay saddex iyo toban ruux taasoo tirada guud ee dadka la qafaashay ama la laayay ay ka dhigaysa siddeetan laba qofood kuwaasoo aan la ogen halka ay jaandhiyo cidhib dhigeen dalka kenya ayaa wuxuu ka mid yahay dalalka ugu rabshadaha badan dhanka kalena ugu afduubka badan dhacdadan ayaana waxay dadka ku nool ismaamulada kala duwan ee dalka kenya uga dhigan tahay mid cabsi badan waxaana lagu amray dadka inay feejignaadaan oo iska taxadaraan booliiska waddankaas ayaana waxuu sheegay inay ku howlan yihiin soo qabshada afduubayaasha iyo dadka la afduubtay